barnaamijkaasi waxay ariiqii mahalaya hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aadal iyo dibadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somalia diaspora news com kula soo dhawaada warwixii dal iyo dibadba aan idinka haynay oo habeenkan caawa mar kale idinka imaanaya istuudiyaha shabakada ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodob badan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a kulan heer qarana oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu qasriga madaxtooyada maanta iskugu yeedhay golayaasha qaranka iyo hogaamiyeyaasha asxaabta qaranka somalilan taas oo lagaga wada hadlayay xaalada gobolada bari iyo dhawaaqi kasoo yeedhay soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay midowda afrika iyo britain marwada koowaad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo raxan wasiire ah oo maanta ka qayb galay maalinta caruurta afrika oo maanta laga xusay somalilan haweenweynaha beesha degta bariga iyo koonfurta hargeysa oo lacag kor u dhaafaysa siddeetan kun oo dollar ku wareejisay guddida dhismaha jidka wadada cad ee isku xidhay magaalooyinka hargeysa iyo sadhaxley dagaal xoogan oo saaka magaalada kismaayo ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka ku-meel gaadhka ah ee jubba ee ka arrimiya magaalada kismaayo akhyaarta qiimahan ee hawada nagala xidhiidhay taas waa qaar ka tirsan war ruuxii caawaanida haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan ta kasoo qayb galeen guud ahaanba dhinacyada dowladda sida xukuumadda golayaasha baarlamaanka iyo axsaabta siyaasadeed ee heer qaran laguna qabtay qasriga madaxtooyada ayaa lagu cadeeyay mowqafka jamhuuriyadda somalilan ee ku aadan madax banaan banaanida dhuleed iyo ta siyaasadeed ee somalilan leedahay iyo weliba xaqa ay somalilan u leedahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa kulankaasi ka jeediyey khudbad ay ku taageereen xisbiyada iyo golayaasha qaranku waxaanu sheegay inay ka go-an tahay xukuumaddiisa in ay si deris wanaag ah kula noolaadaan wadamada jaarka la-ah somalilan oo ay soomaaliya ku jirto balse aanay ogolaanahayn in lagu soo xadgudbo xuduudaha lama taabtaanka ah ee qarankani leeyahay khudbad uu madaxweyne siilaanyo madashaasi ka jeediyey ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta kulankan aynu isugu nimid waxay ujeedadiisa ugu weyni tahay inaynu mowqifkeenna qaran ahaan iyo mud ahaanba u cadeyno beesha caalamka iyo cid kastoo acid kastoo dananaysaba waxaa jirta in soomaalidaas hore u caddaysay mowqifkeeda ku aadan nabad ku wada noolaashaha iyo deganaanshaha mandaqada aynu aaminsannahay inay cid waliba dani ugu jirto waxaanuse kor iyo hoos baa u sheegayaa inay qadiyadda somalilan lama taabtaan tahay dowlad xisbiyo barlamaan iyo shicibba inaynu heegan u nahay adkaynta nabadgelyada iyo sugidda qarannimada somalilan wadamada aanu deriska nahay iyo beesha caalamka waxaanu jecelnahay inaanu nabad ku wada noolaano mana ogolin faragelin dibadeed mid siyaasadeed mid milatari toona dhulka yaga iyo dadka yaga shacbiga somalilan waxaan ugu baaqayaa inay soo wada jeedaan oo ay u midoobaan difaaca dalka iyo adkeynta nabadgeeda wabilaahi tawfiiq waxaan jeclay halka caddeeyo maadaama aan isugu nimid madaxdii qaranka o dhan halka kan xaaladda dalka taagan aynu ognahay ciidamadeena qaranka ee bariga ka taagan ciidamadeena qaranka iyo mowqifka qaateen iyo guulaha ay soo hooyeen iyagana aan hambalyo ballaadhan u diro oo sidaa aynu sheegnayna aynu dalkeena iyo dadkayga caalamka u cadeyno annagoo mar walba jecel inaan mowqifka iyaga la fahmi waayen inaanu dalkaiyaga iyo daafacaadka qaranka inaan cidna ku xadgudbayn cidna dhibaato ugeysanayn cidna wax ugeysanayn ixtiraam iyo qadanin u hayno dadka iyo dowladaha iyo ummadaha iyo jaarka ah iyo gobolada jaarkaana intaba laakiin aanaan uga tanaazulaynin qadiyada somalilan iyo difaaca qarnimada somalilan midna dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciday injineer faysal cali waraabe ayaa ku goodiyey inay somalilan dhiig cusub u shubi doonto adkaynta qarannimada qiimaha adag ku taagan guddoomiye faysal cali waraabe oo ka hadlaya kulan wadajir ah oo qasriga madaxtooyada ku dhex maray korayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka somalilan ayaa caddeeyey in xisbigooda ucud uu garab taagan yahay hadalka uu kulankaas ka jeediyey madaxweyne siilaayo waxaana ka mid ahaa hadaladii guddoomiyaha waxa weeye arrintan maanta aan isku waxa weeye waa arrin muqadas ah waxa weeye difaaca qaranka hadalka madaxweynuhu yidhi waanu garab taagannahay haddaan nahay xisbiga cud iyo asxaabta kaleba waxaana loo baahan yahay waxa weeye inaan ay tahay fariin adag oon u dirino mujtamaca adduunka oo leenahay haddaan nahay ummadda reer somalilan ee qarannimadeeda ilaa saddex iyo labaatan sano haysatay waxaan maantana u diyaarnahay inaan dhiig u horno dhiig cusub sida loo hirgelin lahaa midnimada iyo goonistaga somalilan waxaan leenahay dadka somalilan ee degan ee agaasna hadalkan idinkeed kuma socdo wuxuu ku socdaa cadowga shisheeyaha ee doonaya inay sameeyaan doonaya fidmadii soomaaliya ka wadeen xaggan usoo bedelaan may ka soo jeesteen soomaaliya soomaalina usoo jeesteen waraan u sheego waxaan idhi annagu waxaan leenahay dhabar la cuno laakiin shaf la cuno ma lihin
sidoo kalena guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee watani ayaa sheegay inay xisbi ahaan iyo golo ahaanba ay si weyn u taageersan yihiin bayaan uu maanta madaxweyne siilaayo ka soo saaray gaadhista xuduudaha qaranka iyo jawaab uu ka bixiyey war ay soo saareen dhowr diblomaasi oo soomaaliya u qaabilsan wadamada ugu quwada badan caalamka gudoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan ciro waxa uu shacabka somalilan ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyadooda isla markaana ay garab istaagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee u heeganka ah difaaca qarannimada iyo madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan waxaanu yidhi
kulankan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isugu yeedhay madaxdii qaranka iyo axsaabta qaranka loogana xog warramay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda ka taagan sool waxaa qaranku uu hogaaminayo madaxweynuhu uu wada qaatay mowqif isku mid ah oo ah in lagu taageero qaranka iyo xukuumadda iyo ciidamadaba difaacidda qaranka jamhuuriyadda somalilan qaranka somalilan isagaa ka mas-uula maamulka dalkiisa ilaalinta xuduudihiisa iyo ilaalinta xuquuqda shacbigiisa sidaa daraaddeed mowqifka uu akhriyey madaxweynuhu wuxuu ahaa mowqifkii aanu wada qaadanay waananu taageersannahay shacbigana waxaanu soo jeedinaynaa inay ammaanka dalkoodana ilaashadaan midnimadoodana ilaashadaan qarankoodana difaacaan
gudoomiyaha xisbiga talada somalilan haye ee kulmiye mudane muuse bixi cabdi oo maanta isna ka hadlaya kulanka uu madaxweyne siiraanya iskugu yeedhay xisbiyada qaranka hogaamiyeyaasha golayaasha qaranka lagala ariysanayo dhawaaqi kasoo yeedhay beesha caalamka ee somalilan ku abjurayay in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanada uu marabku ka taagan yahay ayaa sheegay in mucaarad iyo muxaafidba laga midaysan yahay difaaca qarannimada somalilan waxaanu yidhi guddoomiye muuse bixi oo arrimahaasi ka hadlayay maanta shirkan u ahaa shir qaran oo lagu difaacaya qaranka oo lagu soo dublay shicib iyo xukuumad iyo axsaab dhammaanta waxaynu waajibaan dalka daafacno madaxweynuhuna nagu hogaamiyo waa maalintii la midoobayay wixii kale oo dhan halkan la dhigayaa maanta waa difaaca qaran baynu ka midaysannahay madaxweyne xisbiyo iyo shacba kugu daba taagannahay inagu hogaamsi dalkeeda loo daafacayo cidna ugu haybaysan midoob dowladana waan rabaan dalka inaynu ka baxno
ugu dambaytiina guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa isla muujiyey in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa lagu taageersan yahay ka qarannimo ee ay maanta soo bandhigtay waxna lagala hadhi doonin tallaabo kasta oo ay u qaadayso dhinaca difaaca qarannimada iyo madax banaanida somalilan waxaanuu yidhi guddoomiye salebaan qaranku waa mid waxaana hogaamiye madaxweynaha madaxweynehii qaranku waa yidhi intaa uu madaxweynuhu yidhi bay ku dhan tahay madax kale iyo qaran ahaanna intaasaanu ku raacsanay intaasaa madaxweynaha iyo dowladdiisa lagu wada garab taagay wixii loo baahdana dad iyo duunyaba waa loo diyaar in xuduudaha qarankana la sugo waa khasban yahay madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo gidigeenba de inaynu difaacano waxa weeye lagu hogaami madaxweyne dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa fariin u diray beesha caalamka islamarkaana sheegay in xuduudaha somalilan ay yihiin kuwo la wada yaqaan wasiirka arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis ayaa sheegay in xuduudaha somalilan ay yihiin kuwo sugan beesha caalamka waxaan u sheegay aniga wasiir qaadashihii xuduudda somalilan waa mucayan cid aanu ku soo duulay ma jirto waxaanu sugaynaa nabadda dadka degan kale ee maanta dhibaatada doonaya loo geysto ummadda reer somalilan waa la ogsoon yahay caalamkuna way ogsoon yihin wadannada jaarkii way ogsoon yihiin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax oo ku hadlayay afka bulshada gobolada sool iyo sanaag ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay ixtiraamaan xuduudaha somalilan haddaan ka soo jeedo beesha bari sool iyo sanaag aan ka soo jeedo waxa weye mowqifkaa madaxweynuhu qaatay baanu qaadanay dalka annaga iskale cid kaleo aanu kala qaybsanaynaa ma jirto annaga ku raalliya waxaanu u sheegaynaa international communitygana waxa weeye inay ixtiraamaan xuduudaha somalilan ciddii doonaysana waxaanu u fidinanaa inay timaado oo soo aragto xuduuddu meesha ay tahay ama maraykan ha noqoto ama ingiriiska ha noqoto ama e euda ha noqoto waxaanu ku marti qaadanaa inay yimaadaan xalin oo aanu tusno xuduuddu meesha ay marto iyo inay weli sideedii ay u dhisan tahay wasiirka gaashaandhigga somalilan mudane axmed xaaji cali cadami ayaa dhinaciisa hambalyo u diray ciidamada qaranka ee heeganka u ah difaacidda qarannimada somalilan maanta waa maalin taariikhiya waxaan si gaara ugu faraxsanahay madaxdii qaranka oo dhan xisbiyadii qarankaa jooga golayaashii qaran baa dhan waa guul weyn waana waktigii somalilan meel ka soo hillaaci jirtay baa la gaadhay keliya laab bogaadinaya ciidamada qaranka oo runtii waajibaadkoodii dheeraad ku daray oo u badheedhay dhul adag oo imtixaan adag lagu mari karo inay ka soo jeestaan oo ka daafacaan qadiyadda somalilan ciddii kaloo dhammina ka irdhowdoo ka cararto kuwaasaa ammaan leh kuwaasaa bogaadin leh kuwaasaa waxtar iyo gacansiin u baahan ciidamada qaranka oo saa sameeyey weynaha beelaha dega bariga iyo koonfurta hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa ku wareejiyey guddida dhismaha wadada cad ee isku xidha magaalooyinka hargeysa iyo salaxley koob iyo siddeetan kun laba boqol iyo shan iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoteelka dalxiis ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwanay oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka guddida dhismaha wadada cad sheekh maxamed cali geedi gudoomiyaha guddida horumarinta beelaha dega bariga iyo koonfurta hargeysa wasiir waduuraha madaxtooyada maxamed muuse abees haweenka lacagta wareejinayay madax dhaqameed dhallinyaro aqoon-yahan iyo marti sharaf kale waxaana ay haweenku xafladaasi si rasmi ah lacagtaasi ugu wareejiyeen gudoomiye ku-xigeenka guddida dhismaha wadada cad sheekh maxamed cali geedi ugu horeyna waxaa xafladani hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey sheekh maxamed cali geedi oo si weyn ugu mahadnaqay haweenkaas dadaalka ay muujiyeen isaga oo ku ammaanay kaalinta ay kaga jiraan dhismaha waddadani islamarkaana ku tilmaamay inay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee ay ku socoto waddadani la-aantoodna aan waxba la dhaqaajin kareen maaha markii ugu horreysay ee haweenkani ay ku wareejiyaan lacag waxaa la wada xasuusan yahay wejigii koowaad ee waddadan oo ay ku wareejiyeen lacag tama u dhignayd oo gaadhaysay laba-iyo siddeetan kun oo doolarka maraykanka ah iyo weliba dheeraad muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa shacabka reer somalilan iyo xukuumadoo iskaashanaya waxay dhabarka u riteen in ay hirgeliyaan wadooyin lacag malaayiin doolar ahi ay ku baxayso taas oo ay bulshooyinka iyo xukuumaddaba ay ka go-an tahay in aan iyadoo cid kale wax la weydiisan si dadaal iyo geesinimo ay ku jirto loo hirgeliyo wadooyinka dhaadheer si loo wada intifaacsado mustaqbalka dheer iyo ka dhow labadaba akhyaarta qiimahaleh hawada lagala xidhiidhay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabgabaynana war wixii dal iyo dibad aan idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinaya ano maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa dhinacii kaalmaha maaso iyo hees la yaab leh